yaa difaaca ku jira ku shala wax soo laayay yaa magaalada ku jira ku wax soo baabiyey ayib kuwii soo weerartay waxbay samayn way carabi waa laga dabategi magaalada yaan difaacayna man qutila diiri maali fuguhu shihiinta samaa kule shaqaarahaasoo lama ururin karo naftooda u keeneen marka waxyaabaa fitankaasoo kale markay yimaadaan man qutila duuna maali waxaa weeye ninka gurigiisa ku ekaada nin mufsidana aan nabadgelininu lagu soo raacin oo ninkii mujrimkaay la rabo haddaad guriga ku hayso man qutila duuna maalihi matid man awaa muxdidan facaleyh lacnatullahi baa noqon marka qadiyada sidan oo kaleeta ah qofku waxaaba fiicanba kun cabdallaahi lmaqtuul walaa takun ilqaatil ninka wax dilaha noqon adin ha lagu dilo intaad qof intaad dishood ku qaldanta ku dambaabi lahayd oo dheeg muslim oo xaraana ku raaci lahaa kollaba ajashaayo dhaafi mayside adin ha lagu dilo hadii la rabo masalada labaad uu ka hadlay wuxuu yidhi fitanka dagaalka fitanka maxaa la yidhaahdaa oo masalada aad loogu dhiiqdhiiqdo oo aad dadku aanay wax badan ka fiirsanin erayada markay dhahayaan wuxuu kullu maa kaana min qitaalin bayna almuslimiina cala addunyaa masalada diin hadday tahay maaha masalada halka marka la dagaalamayo waa laba qaybood nin ku dagaalamayo diin oo diin difaacaya sida uu isagu markaa u dagaalamayo diinta uu sheeganayo xaqna waa noqon karaa nin ku taagan nin fahamka diineed ka qaldan yahay oo baatil ku socdana waa noqon karaa hadduu xaq ku taagan yahayna dagaalkiisu waa xaq in loo gargaarana waa mudan yahay haddii uu muta'awil yahayna taawiilkiisa noocuu yahay baa laba noqon mid shariicada maalin ijtihaad ka geli kara qaladba ha noqda ijtihaad geli karta ah kaasi muslimiintii mutaawilada ahayd unbuu noqono taawiilkiisa ilaahay lagu dhaafaa laga yaaba ee midaan taawiilka uu wataay meel laba geli karino itijaahii khawaarijta iyo kuwa lamidkaa leh madoonaya masladan hoosu galan faahfaahiyo oo kaasi uu dagaalkiisu noqonaya dagaal baatila laakiin adduunyo marka laysku haysto kursi baa loo dagaalamayaa beeraha la ysku laynayaa deegaan baa la ysku laynayaa wax dhaqaalaa la ysku laynayaa bakhaara bilaqaysanya laysku xabadaynayaa ciyaal iyo deegaan iyo biyaha iyo cabbigaa laysku laynayaa iyagana waa laba qaybood nin xoolihiisii uu lahaa iyo hantidiisii inta loogu yimid in laga booda doonaya la doonaya isna difaacanayaay man qutila duuna maalihi fa huwa shahiidun wey xoolaha difaacdo laakiin waa xaqiisii sharcigu nusuusta kale uu ku siiyey wixii aan inta ahay midna waa ka soo weerartamay kowdhe ama labada wada weerarka ahe waxaan isku laynayaan waxayna lahayn ay tahay ee bakhaar iyo magaalo la bililiqaysanaya suuq la bililiqaysanaya isku xabadaysanaya anaa bililiqaysan anaa bililiqaysan ama banaan saa isugu laynayaayo dadka saasoo kaleeta ee xuruubul fitanka la yidhaahda weeye taasoo dhan buu mualifku wuxuu leeyihi isaga fogow agteedana ha marin lana waajibka muslimka ah ee nabigeena calayhi salaatu wasalaam in badan uu ka dardaarmay sala allahu calayh ali wasalam wa aqila nadara eegitaankaaga yaree fi nujuumi xidigaha aad fiiriso ilaa maa tastaciinu bihi waxaad u kaalmaysanaysa maahane calaa mawaaqiiti salaati salaada mawaaqiideeda iyo wakhtiga salaadaha walha camaa siwaa daalika wixii aan salaada loo kaalmaysanaynin ka mashquuloo ka leexo ka jeedso fa inahu yadcuu ila zandaqati wuxuu ku gaarsiinayaa munaafiqnimo iyo gaalnimo qarsoon adoo afka islaamka sheeganaya masaladan mualifku raximallahu tacaala sida uu sheegay hadalka waa duuduubay duuduubka masaa'ilka sidan oo kaleeta ah haddii saa loo duuduubana waraan loo baahnayn baa hoosgala mualifku ha soo duuduubo laakiin masalada nujuumta iyo xidigaha la yidhaahdo ama xidiginta la yidhaahdaaye ma aha masale fadhi iyo laba iyo saddex toon axkaamteeda iyo faahfaahinteeda inta lagaga bogto lagu soo koobi karo waa masalo muddo kun sana ka badan kutub laga qorayey wey waa masalo ilaa iyo xilligan aan joognaayey dugsiyo hoose ilaa heer jaamacadeed ilaa heer dictoora iyo b h d lagu diyaariyo wey waa masalo ay hay-adi iyo ka shaqeeyaan ururo caalami ah lahoo u shira wey masalada sidaasoo kaleeta waa masalo qadiiman waxdiidan kutub laga qoray waa masalo ay ku salaysan tahay dawaa'if badan oo bani aadamka ka mida caqaa'ideedaba iyo diiyahoodaba iyada ku salaysan tahay masalada intaa la egi waad dareemi kartaan laba sadar ama daqiiqado ama saacad wax lamida inaan lagaga bogan karin laakiin haddii anuu kitaabka qadarinaya inta uu leeyahay mukhtasarnimadiisa ba waxaan rabaa wax yar oo gaaban aada u gaaban bal inaan idinka fahansiiya cilmiga tanjiimka ama xidiginta la yidhaahdo waxa uu yahay runtii marka laga hadlayo cilmu tanjiimka qaybihiisa asaasiga ah laba dhinac bay cilmigu labadooda aragtidooda u qaybiyaan qolo saddex qaybood ka dhiga iyo qolo laba qaybood ka dhigay u qaybsan yihiin qolada labada qaybood ka dhigay saddexdii qaybood laba ka miday israaciyeen oo waxay yidhaahdeen cilmi nujuumku waa laba qaybood waxa la yidhahdaa cilmu ta'siir iyo cilmu tasyiir la yidhahdo wey qolada waxay yidhahdeen maya waa saddex oo cilmu tasyiirka baa laba u qaybsamo la yidhahda alxisaabiyaat waabiiciyaat wax xisaab la xiriira iyo wax dabiicada dadku ay arkaan ee isbedelka maalmaha iyo habeenka laba ka muuqda labadaa qaybood bay qolo tasyiir u bixiyeen marka natiijadu isku mid wey cilmiga la yidhahdo cilmu tasyiir ee xidigaha la xiriiraayay wuu bannaan yahay shariicadeennuna way ogoshahay labadiisa qaybood midna waa xisaab oo taqwiimka sanadkaa marka la soo saarayo ka lagu sareeyo marka la rabo in la ogaado taariikhii horee tegey sideeda bihan miilaadiga iyo kuwa hijriga isugu daagmaayeen marka la rabo in la ogaado shantii boqolee sanee tagtay imisan mugjaar buu madoobaaday dayixu ama qoraxi madoobaatay marka la rabo in la ogaado oo ilaah yidhi ashamsu waalqamaru bixusbaanin xisaab bay ku socdaan marka la raba in la qiyaaso la ogaado labada boqolee sanee soo socota inteeday xidigaha ama qoraxdiiyo dayaxu madoobaanayaan camaliyo xisaab wey maa cilmu lhayb aynan ahayn walaa wax wahmiyaadka qaybaha la yidhahda aynan ahayn marka taa xisaabiyaad baa la yidhahdaa qaybna tabiiciyaad baa la yidhaahdaa oo taasiirka tasiirka ka mid aho xilliyada xagaaga jiraalka buga dayrta qaboobaha kulaylaha xilliga uu murmuruhu soo baxo xilliga aanu miruhu bixin xilliga uu geeduhu dhirtu miraha dhalaysa xilliga aanay dhawaynin oo dadku ay ku ogaadeen nolol maalmeedka ay soo noolaayeen xilligaa markii la gaaro xilligaa markii la gaaro oo manaasilu qamar ay ka mid tahay siddeed iyo labaatanka manaasisha qamarka la yidhaahdo ee afarta xillee innagu aynu naqaano mid waliba toddobada uu leeyahay oo habeen waliba toddoba ay soo jeedo dayaxuna marka uu bisho siddeed iyo labaatanka maalmooda hore manaasisha uu la socdo habeenka sagaal iyo labaatanaadna uu qarsoomo waan habeen buu maqnaadaa oo toman baa la yidhahdaa markay bishu sagaal iyo labaatan ku dhammaato markay shanabaladka tahayna labada habeen ee soddonka ay ku gaaraysa aanu manaasil la soconin arrinta saasoo kaleeta ah xilligii xagaaga maa la joogaa oo xilliga roobka markuu caado caadatan waxaa la yaqaanaa xidigaha guga xilligaa markay gaaraan buu badanaa roobka iman jiray xilliga intii la qiyaasa meelaha godka iyo biyomareenka iyo xoolaha lagala baxo oo la yidhahdo xilliyadii roobka iman jireen baa qiyaastii la joogaaye yaan biyaha iyo daawadkuina qaadin xilligii kulaylaha la joogaaye aan meelihii usoo dhowaan kasii durugna oo manahaa xilligii qaboobaha la joogaaye meelaha qabowga aynu kasii baxna la yidhaahdaaye waa cilmigaa loo dariishaday marka laba faa'iidu leeyahay cilmi tasiirku midna waxaa loo dariishadaa awqaadda iyo jihaadkaa loo dariishadaa oo xidigaha waa lagu kala gartaa jihada qablaa u tukan lahay xidigaha lagu gartaa oo farqabeynka labada xidiga la yidhaahdo iyo xiddiga soomaalida qutubka ay u taqaano ee ka agwareegaaye farqabeynku isma faaruqaan waa kii la yidhahdaa labada farqabeynka iyagu ma kala tagaan qutubkuna waxay dhahaan soomaaligu halkaa kama dhaqaaqa dhinaca waqooye magaalada hadda dayaxi malki iyo iftiinkaaba lala arkin baadiyaha waagan joogno ma arki jiray xidiguhu waxaa jira xilliga gelinka horaa kuwa dhinaca qoqbari kaa jira gelinka damara geed lacaa geedgeed kaa jiro habeenkii marka aad lugaynayso dhinaca u socota haddaad ku wareerta ma waqooyiba hadda u socotaa mise bari xilligaad joogtaad fiirin xidigahaad istaaga xidigahaad fiirin dhinacaad u jeedda marka waa qiyaasi ma koonfur baad ujeeddaa ma bari baad ujeeddaa xaggeed u socota dhinaca u socota dhinacee ahaa itijaahi waad qaadi doonaha iyo maraakiibtuna waa higsan jireen waagii hore intaan hadda waxyaabaha kale la samayn waxaa ka mid a saadaasha dabayluhu say noqon karaan iyo masaa'ilka lamidka baa xisaabaadkaas iyo tabiiciyaadkaas oo iskaashada ku saabsan haddaba cilmigan loo dariishanayo taqwiimka iyo awqaadda salaadaha iyo jihaadka iyo qaybtan tabiiciyaadka ee xilliga kulaylaha iyo qabuubaha qiyaasta loo dariishanayahay waxaa la isku yidhahdaa cilmu tasyiir waana laba qaybooda xisaabiyaad iyo tabiiciyaad weeye isaga waa bannaanya ilahna qur-aanka wuxuu nagu yidhi xidigaha markuu ka hadlayay wa calaamaatin wa binnajmi hum yahtaduun calaamadaa looga dhigay binnajmi xidigahana hum yahtaduuna waxbay ku kala gartaan qabladay ku gartaan jihaday ku gartaan awqaaday ku gartaan taas kale waa lagu garan karaa qataado waa kii ilaha afarkii bukhaari saxiisa uu ku warinayey inuu xiddigahan saddex baa ilaahu abuuray ziinatan lisamaai wa rujuuman lishayaaiini wa calaamaatin yumtadaa biha haddaba mualifku hal mid buu xisaabiyaadkii buu salaada ka soo qaaday qaybtii tabiiciyaadkee bannaanayd waxaan bannaanayn buu raaciyo ku daray walaysa bisaxiixin culimadu waxay isku khilaafeen qaybtan la xiriirta tabiiciyaadka iyo barashada manaasilulqamarka in la bartaay ma bannaantahay mise ma bannaana salafulima way isu khilaafeen qaybta labaad waa cilmi ta'siirka qaybta la yidhaahdo cilmi ta'siirka laftiisu laba qaab baa looga hadlaa qolana cilmi ta'siir bay yidhaahdaan qolana wahmiyaad bay yidhaahdaan qolada wahmiyaadka la yidhi bayna wax ka tilmaami kadibna cilmi taasiirka qolada tiri waxay ka hadleen baan ka tilmaamaynaa wahmiyaadku waxay yidhaahdeen laba nooc wey qolo leh xidigahani iyaga laftoodaaba adduunka saamayntiisa wax ku leh kadib saamayntiisa say wax ugu leeyihiin waxay u qaybsameen afar madhabood qolo la yidhahda asxaabuulhayaakil oo yidhi xidigahan muuqdaaye waa sawir sawirkana wuxuu matalayaa cid wax maamulaysa saa darteed iyagaanu caabudaynaa oo iyagaa aaliha ah iyagaa la caabudayaa waa nimankii qowmi ibraahim loo soo diray caqiidadoodii ee hadda ilaahay hadda assaabica la yidhaahdo ilaahay haddana ciraaqi deegaanka dariska lehe suuriya iyo guriga ay joogaan saabiadii kutub baa loo qoray asaabiatu qadiiman wa xadiidan wasaabi'iina wasaabi'iina wasaabi'iina qur-aankaad ku aragto waa nimankaa xidiga caabudka ahaa weeye saa darteed ilahay qur-aanka sootul caan ku sheegay qisada nabi ibraahim falamaa ra'a alqamara falamaa ra'a ashamsa falamaa ra'a kawkaban waxaa laga hadlayaa xidigo markay leeyihin qoraxda dayax waa ku jiraan qolo qoladaasay ahaayeeno halkaasay ka baxeen arrimahooda rag baa halkaas waxoogay ku agawareegaystay laakiin qaybta labaad bay ku jiraan qaybta labaad waxaa weeye qolo tiri saabi'ada ka midoo asaabi'atu dahriya la yidhaahdo oodaan zamanka wareegaya ma ahane wax ilaah la yidhaahdaaba ma jiraan xidigahanna xilli aan soo abuuray iyo xilli ay soo biloweynba ma jiraane iyagaaba huwa alawali ah iyagaa laftooda baa huwa alawali ah kuwaana wax ka jiro hadda badani baqaayaad baa jira bay yidhahdaan ciraaq iyo weli ku nool saabicadaas bahriyada qolada saddexaad waa qolada leh xidigahan iyo aflaagtan ilaahay baa abuuray markuu ilaahay abuurayna xidig kasta iyo falag kastaba awood isaga khaas u abuu siiyey adduunka maamulkiisana iyaguu dhiibay wuuna u qaybiyey oo xidig iyo falag kastaba dunidu qayb maamulaa arrintaasina rag aad taqaanaan qayb ka mida qaar ka mida baa madhabkaa ku tegey ragga madhabkaa qaba waxaa jirin dhowr ka mina shanta nin ee la isku yidhahdo mise lix nin bay ahaayeen ikhwaanu safaa la isku yidhahdo ee rasaayilka ka qoray ay leeyihiin diinta iyo falsafada aan iswaafajinayna waa kitaab matbuuca gudhaw injalada dhowrkaana waxaa ka mid nilaha abu sulaymaan almaqdisi abu axmed imahrajuuri nilaha rifaacat ibni zayd iradaa ka mida waxaa ka mid waa abu caliyin abu caliy zanjani nin la yihahdaa ka mida maxay abulxasan azanjani cali bni zahraan la yihahdaa ka mida rag sidaasoo kaleeta alcawfi nin la yihahdaa ka mida koox weeye falsafad iyo diintaas waafajayn baa la yidhahdana waxaa lagu magacaabay kitaabkooda waxay qoreen oo dhan rasaa'il iyo khiwaani safaa baa la yihahdaa hadalla saasoo kaleeta ay leeyihin waxaase cajiib oo la yaab leh in rag kaleoo culimmada muslimiinta ka mida fakhri diin iraazi madhabkaasa xaqa ah oo isaga mooy madhab kaleo xaq noqon karaba ma jira uu yidhaahdo kitaabku wuxuu leeyahay nubuwaatu wamaa yatacallaqu biha kitaabkaasna wuxuu ku leeyahay dhowr meelood oo ka mid a waxaa caddaatay buu leeyahay madhabka xaqa ee madhab kaleo xaqoo diiniga aanu jirin inay tahay ilaahay intuu dunida abuuray inuu kawaakibta maamulkeeda isaga wareejiyey oo kawaakibta waxay doonta ka samayso oo kawaakibtu dunida ay kala maamusho sidoo kale madhabka wuxuu ku taqriirinaya kitaabkiisa la yhahdo asiru lmaktuub fi cilmi sixri wnujuum fii cilmi sixri wnujuum kitaabkiisa cilmisanajumukadbitaymi hayri fa mutakalimiinta iyo falaasifadan diinta ilaah iyo nabigu waxag fiican kama yaqaanaane wa minhum man yu'alifu fii caqiyati lmushrikiina fii diini lmushrikiina diinta mushrikiintu kutubu ku taagayaya alifaa kama facala araaziyu fii siri lmaktuub kitaabka dhanba nujuumta iyo saabiyada madaahibtooda loo gargaaro alifaya marka qadyadana waa zalle aad u qaabdaran wararka ka dhacday qayb waa nimanka xuluuliyada la yidhaahdo oo yidhaahda ilaahay ilooyinku waa isku mid ibni carabi iyo faaraadi iyo manaaqibkan la haysta iyo waliidka barsanjig iyo madhabkay qabaano ilaahay aflaaqtuu ku soo baxaa isaga aflaaq isku matala aflaaqta marna akhshaas bini aadam oo dhulka joogto isku soo matalaa oo dhex galaa oo suuradiisa iyo suuradooda soo qaataa ilaahay aflaaqtaa korana iyo waxyaabaha kalena aabbihi hooyo camal bay isu yihiin aabbuhu hooyooyadu markay xiriir sameeyaan ilmaha caloosha gala xidhan aabbaha loogu abtiriyaa afcaasha adduunkaahi aflaagta iyo xiriir arlada ka dhacay bay ka dhalatay xiriirka arlada ka dhacay hooyadii ay matalayaan aflaagtuna aabbihii ay matalayaan marka aflaagta iyo nujuumta loo tirinaya ka dhacayo si ilmahaba aabbaha loogu abtiriyo bay yidhahdeen marka saasoo kaleetay ka dhaqaaqeen calaa kulli xaal waxaasoo dhani waa suura inaan idinka siiyo culimmada muslimiintu markay ka hadlayaan nujuumta iyo khatarteeda iyo caqaa'idka la xilaya markay ka hadlayaan waxa keenay waxaasaa jiro ilaa hadda baqaaya baaqi ah oo ilaa hadda lagu dhaqmaa oo muslimiin sheegaysa ay ku jiraan ninkaan arrintaa ka warqabini nujuumta iyo xidigaha maxaa loo soo celcelinaya kutubul caqiida lagu darayaa buu ku leehay waayo war badan buusan ka qabin waxa dalada iyo dhibaatada jirta intaan wax yar ku daro aadaanka intaan la gelin aan wax yar ku daba xidigaha ka mida xidigaha tasiirka ay leeyihiin waa dunyaday ku saameeyaan marka laleeyahay qolo waa qolada aan soo sheegno iyagaa waa maamulo leh qolyo kalaa waxay leeyihiin maya saamayn bay ku leeyihiin taasaa innaga soomaalida nagu jirta innaga soomaalida ragga kitaab bay jiray iyo buruujka markii la eego yaa wax ka yaqaana tagtub wa tacallaq baabka tagtub wa tacallaq ilaa mataqaanaan waa baabka xirsiyada la gooyo kitaabka laga bilaabo waa abu macshar alfalaki kitaabkiisa soomaalida abu macshar alfalaki nin leeradaa qoray kitaabkii abu macshar alfalak baa loo bixiyey waxaa lagu leeyahay burjigaagaa lagu eegi burjiga markii lagu eego inaad adduunkaagii deeqsada rada taajir noqon iyo inaad faqiir ahaan inaad tarni inaan wax carruurda kaa tarmaynin naagtana isguursanaya ninkani inay isku barwaaqoobi iyo bale inay kala qaadi baan kuu sheegi baa lagu leeyahay see laguguu sheegi waxaa lagu leeyahay mar burjigaagaa la eegi burjiyadu waxaa loo qaybay dhowr qaybood dab dabayl dhagax biyo waxyaaba la mida ya dhul buur waxyaaba la mida waxaa lagu leeyahay dab iyo dhagax haddii la isku dhufto uu finiinaa sow ma aha haddii labada isguursatay burjigoodu dab iyo dhagax yahay carruur badan bay dhaliyeen laakiin haddii dab iyo biyo yahay la isku daro way isdabiyaan sow ma aha oo isla bacdi waxaas waxkay ka keenteen nujuumtay ka keeneen cilmi nujuumkii saabiada wax laga soo guuriye wey qaar wuxuu ku leeyahay maya hebela weligii faqiir buu ahaan maxaa yeelay bayxu maayeenku cadaalxayn la fadhiyay ku dhashay xidig yaroo yarguuyanoo dhowr xabba ku hareeraysan tahay soomaalidu cadaalxayn tiraada cadaalxayn le xayntaa yar iyo xoolihiisu intaa dhaafi maayaan bidheen urur maxaa lagu bixiyaa dadkeenna ururka haweenku la fadhiyay uu dhashayoo taran badaan iyo carruur badan buu yeela wey ururkaa tirada badan waa tira badni wey uu tarmi doonaayo haweenku urur la fadhiyayso hebela wuxuu fadhiistay wuxuu dhashay habeen uu listin la fadhi u dhashay oo shahwadaa ka tan badan listin buu dhashay baa lagu dhihi yaa waxaan ku sameeyey xiddiga listinha baa ka muuqday iyo calaadxayd baa ka muuqday iyo urur baa ka muuqday iyo sanadkan abaar ha lagu talagala abaar wey maxaa dhacay bishu waxay la bilatay suxur iyo mariikhday la bilatay suxur iyo mariikhday ku dhalatayoo abaar baa la filayo iyo barwaaqaa la filayo godan bay la dhalatay godan hadday la dhalatayna meel godadda biyaha waa layska ilaaliya ribin maxaa malay intasida bukayda baadiyaha joogtay baa wax ka garan reehaas marka xidigaha sidaas oo kaleeta ah xidigahan saamaynta weliha lakitarday la yidhaahdo muxuus wey meesha ka timid wey muxuus wey muxuus wey iyo liibaan wey assacdu wannaxsu kutubta baabu taktub watacallaq laf dhabarteeda ama mumacshar alfalaki akhri ama dayrada kitaabkiisa akhri ama awfaaqa akhri ama ama shamsulmacaarifka akhri ama saacatulmaxqadarka ibni carabi akhri ama talaasi kitaabka la yihahdo akhri italmasaami wulin iyo keyrkoodba waxaasoo dhanina suuqyada yaallana way buuxaan ama hadda intusima isay u shaqeeyaan marka haddii la yidhahdo xidigaha taasiirkaas ay leeyihiinna iyagana waxyaabahaan bannaanin wey calaa kulli xaal cilmu tasiirku waa bannaan yahay oo awqaad dabiiciyaadka iyo xisaabiyaadka la isku yidhahdo cilmu taaiirkuna xaaraamta shirkigaa weeye ee aan loo baahnayn zandaqada gaarsiisa wallahu aclam بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد وعن سوق المؤلف رحمه الله تعالى وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس halkan mualifku raximaullahu tacaala wuxuu kaga hadlay masale aynu kitaabka bilowgiisii hore ku soo marnay oo falsafada iyo cilmigan mantiqa iyo dadka mabaadiida iyo usuusha ka dhigtay inaanan waxna ku darsanin waxna ka dhagaysanin oo aadan weheshanin oo aadan muuqaalkooda iyo magaca loo bixiyey dad culimo iyo diin ku toosan inay yihiin aadan moodin magacu inaana ku qaldin wuxuu yidhi iyaaka iska ilaali wannadara inaad eegto filkalaami cilmulkalaamka iyo kutubtiisa iyo barashadiisa iska ilaali waljuluusa inaad la fadhiisatana iska ilaali ilaa asxaabiilkalaami dadka cilmulkalaamka iyo falsafada iyo mantiqa aqoontooda iyo madooda iyo usuushoodu ay tahay inaad la fadhiisatana iska ilaali wa calayka waxaad laasimtaa bilaahaari aahaarta laga soo guuriyey nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii iyo dadkii sida wanaagsan u raacay dariiqada iyo qaabka iyo nolosha iyo cibaadada laga soo guuriyey iyaga u raac say rabbi u caawudi jireen u caawud iyo waahil aathaari dadka aathaarta ku dhaqmo
وإياهم إياذا كذبوا ذاتك سنة النبي وذاتك سلفك طريق وضعية فاسأل وحويدي ومعهم إياذا كذبوا لترن كوضا فاجلس فريسو وإياذا الله فريسو ولا شاكيسو ومنهم إياذا كذبوا فاقتبس كبح القاضي وحي دين تادية باهلة على الدينية يوحي كدا يشاك مقام دينية إياذا كذبوا halkan mualifku raximallahu tacaala wuxuu kaga hadlay isku soo ururinta laba masale masalada koowaadi waxaa weeye barashada cilmulkalaamka in la isaga digo oo falsafadiiyo mintiqa yuunaanka barashadiisa qaybta la carabiyeeyey oo qaybna ay yidhaahdaan falsafad qaybna cilmulkalaam ay yidhaahdaan ama mararka qaarkood hadda loo yaqaano usuuluddiin oo usuuludiinkiiba diinta asalkeediiba falsafada barashada laga dhigay bahalkan waxa uu ku tilmaamay inaad iska ilaaliso barashadiisa arrintaa barashadiisa in laga digaayey culimadu in badanna waa ka hadleen kutub badanna waa ka qoreen alimaam abu ismaaciil ilharawi wuxuu leeyahay kitaab la yidhaahdo dabacaad qaarkood laba mujalla lagu daabacay oo la yidhaha damu lkalaam cilmul kalaamka caydiisa iyo ceebaha uu leeyahay inuu kaga sheekeeyo kitaab sidaa u magacdhay waxaa iska leh alimaam abu sulaymaan alkhataabi raximah llahu tacaala raggii falsafada dhex galay saan hore usoo tilmaamay kutubtana ka qoray digitaanka ay ka digayaan baa waxaa ka mid a ninka la yidhahda abu xamid alghazaali waa ka qoray iljaamu alcawaam can cilmi alkalaam waxaa kaloo isna qoray kitaab sidoo kaleeta ah ninka odayaashooduuda raggii ugu dambeeyey ee madaahibta looga dambeeyey hogaanka uu ahaa la yidhaahdo ibnu khatiib alfakhrudiin araazi haddaba kutubta ay qoraan nuxurka murtidoodu waxaa weeye war annaga waxaan ku logoonay oo wakti nooga lumay oo markii cimriga ayagiina dhammaaday cimriga ayagiina iyaga uu ku baxay gabagabadii soo taabanay inaan tacab khasaar ku jirnee war meesha ayaan la geenna halaysaga joogo qaarkoodba waa kaan soo sheegnay inay dhihi jireen aakhirkoodii maxaad ku dhimanaysaa calaa ayi shayin tamuutu diinteedaad ku dhimatay marka la yidhaahdo wuxuu dhihi jiray calaa diini calaa diini alcajaa'is hooyooyinka waayeelkeen weligood waxba akhriyeen arif baan loo dhiginayo baadiyaha iska jooga inta ilaahay ka rumaysnaayeen intaasaa ii dhaantay waxaan cimrigeyga ku dhimiyey saa darteed waa kaan soo sheegnay fakhrudiin araasi amir mutakalimiinta mutaakhiriintii hadday ku yidhahdaan qaala alimaamu imaamkii wuxuu yidhi ay isagoo la jeedaan baa wuxuu tiriyey abwaabdii kitaabkiisa nihaayat liqdaam uu ku qoray ee uu lahaa nihaayatu iqdaami lcuquuli ciqaab wa akharu sacyi caalamiina wa daalin ama dalaalin nuskhatay siday qorayaan walam nastafid min baxth nastafid min baxthina tuula cumrina siwa an jamacna fiihi qeyla waqaaluu wuxuu yidhi nihaayatu iqdaami alcuquul caqligoon diin hogkaashanaynin hadduu iska farabaxsadoo mandiqa iyo qawaaciddiisa la iska raaca gabagabaday ku dhammaatahay ciqaabun waa meel cidla in kugu dabro sida awrkii meel cidla aad ku xihanto wa akharu sacyi alcaalamiina caalamka badankood waxay ka shaqaynayaanna dalaalin baadi wey ama wadaalin khasaaro wey isaga marka wuxuu ka hadlay wuxuu yidhi walam nastafid min baxthina tuula cumrina baaristayadii iyo hadalkayadii iyo qodqodkayadii iyo wax yadii oo dhan intaan cimriga noolin maanan ka faa'iidaysanin siwaan jamacna fiihi qiila waqaalu qiila waxaa la yidhi qaaluu saasay dhaheen fain qiila haddii la yidhaha qulnaa waa nidhi intaan buu cimriga iyagii dhan ku dhammaaday yidhi kitaabkana wuxuu u qoray inuu dadka uga digay cilmu kalaamka gelitaankiisa saa darteed baa waxaa la yidhaahdaa waxyaaba wax fisaadiya waxaa ka mid ah nisfu mutakalimin wa nisfu tabiibin wa nisfu faqiihin waxaa la afsada alcuquula nisfu mutakalimin وأفسد الأبدان نصف طبيب وأفسد الأحكام نصف فقيه عقوشة dadka waxaa fasaadiya nin falsafadii galay salkadan aan soo taaban bannaankana kama joogo nadiif kama aha oo wasakhdeedii way ku duushay salkeediiyo nuxurkeedana ma soo taabano waxan inaanay waxba ahayn ma gaarin meel dhexduu joogo waxna waa la wenyahay salkeediiyo ceebaheedana ma soo taabanin markaa intii wixii ka dambeeya inuu saa wax ku qaso saa wax ku laba wey nisfu tabiibina inaan dhakhtar fiicanna ahayn dadkiina mindi la dhex horday ina xidido badan goyn dadka sun badan uu siin waa iska garan kartaan nisfu faqiihina waxaa la yidhi waa nin diinta waxbaan ka fahansanahay yidhi qawaaciddeedi iyo maqaasideedi iyo waxeedana waxbadan aan ka aqoonin oo markaa yidhi dadkii baan kala xukumi dhallinyarada laleeyahay isbedelada ku dhici kara axkaamta tagayurka ku dhici kara waxbaan garanaynin oo markaa dhexdabaashadaysagana waxaa anigeela tahay markaa yidhi marka dadka mutakalid kalaamka gelitaankiisu raggii gale ee salkiisa gaarayna ee la soo afuriideyna waa ka dileen waa ka soo dawriyeen oo dad badan baa kutub ka qoray sidaa uga qoray marka saa darteed falsafada barashadaadu saxiix ma aha sida uu leeyahay nin kale alakhbari manduumadiisa sullamka ah marka inay bannaan tahay in kale uu ka hadlayo wuxuu sheegay culimada inay xaaraan tahay barashadaadu sheegay uu magacaabay alimaam nawowi alxaafid ibnu saab camr ibnu salaax iyo labadaasuu ka magacaabay laakiin qolada tiri in la barta way fiican tahay oo kad cilmi fiican weli isaga la-aantii lama socon karo wuxuu yidhi waxaa la yidhi inuu magacaabo waa ku dhiiran waaye carsheed wey mid muctabara oo qiimo leh oo muslimiinta agtooda qadarin ka mudan oo warkaa yidhi sheekh bawtaal marka waa la yidhi wey dadka la yidhi maadaama dadka yidhi maadaama aanan saa usii ahayn waa la yidhi hadalka duuduub way ku daawey isagu madhabkuu qaatana baatil weeye madhabka waa fiican yahay uu soo guuriyeyna baatil wey saa darteed isagu waa kii uu lahaa والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال فابن الصلاح والنووي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب وحوليه والخلف في جواز الاشتغال إن علم المنطق يبرشيه صلى الله عليه وسلم خلاف كتاغني به على ثلاثة أقوال صدح قول بالله قيسان فابن الصلاح أبو عمرو بن الصلاح إذا تقارن المقدمة له فتاوى نورها هو فقهاء الشافعي والنووي نووي نوا تقارن حرم وحير على حرام وي إن كتاب كيزان لبرته يا بعض من اللي يراهو يقول لما الصوك لبعي حرام وي هدو بيرو بلاش يدوركنا هفورو كتب كيزان واحدة طبعا هلا ويايو منك يبرتين ومن اللي حالي راو marka isagaa la iska baabiyo iska duugoobi wa qaala qowmun dad baa waxay yidhaahdeen iyagu yanbaqii an yaclama aad bay u fiican tahay in la barto waxaa laga soo guuriyaa madhab hore uu lahaa khazaari inuu yahayo maquuraad uu ku leeyahay fi lmustasfaa iyo baa hadalkaa laga fahmayaa baa la yidhahdaa mararka qaarkood maanin kutubtiisa maanan ku arag laakiin ibnu xasmi uu tiiriya hadalkaas iyo rag lamida calaa kulli xaal gabaashaa dhexda baashin leh ruwaasiya baahma naa qabataan marka wuxuu yidhi isagu laakiin wuxuu yahay qowl dhexdhexaadar istaagayaa waalqawlatu almashhuuratu asaxiixa qowlka caanka ee la yaqaana saxiixa waxaa la yaqaanaa cinda almutakalimiin aimati diini maaha jawaasuhu likamili lqariixa in caqligiisu uu fiican yahay buu bannaan yahay ninka waxoogay maangaabka iyo ninka waxoogay fahmada adag iyo isku lugooni buu waxba ka faa'idi maaye isagoo iska daayo dadkaa la kala maray shardi kalaa lagu xiray mumaarisi sunnat walkitaabi kitaabka sunnadiisa fiican yaqaana waa inuu heegay ninkaasay barashadiisu furanta haddaba arday aan kitaab iyo sunno aqoonin oona waxba dhiganin baa loo bilaabiyay saaguuji iyo sharaxi saaran ee kalbuni calayhi saaguuji ay yidhaahdaan iyo ama kii awori dirdaaji iyo mawaaqifta eg iyo baa loo akhriyay yani kutub badanoo sidaasoo kaleeto laga duuray ama manduumadii shamsiyada iyaa loo akhriyay weligiibana arbiciin ka badan sunanadi kama akhrisanin kitaab qur-aana lafdiga hadduu yaqaano macnihiisi axkaam sunna yaqaano haddaba qowlkan ule waan haystaa ade adiga ma habaan leeyahay ninka la sheegayo mumaarisi sunnati kitaabi adig miya kitaabi sunna mutaqaanin weligaa sunna magaceedin baad maqasho dhagaha gumay marmartaye meel lagu hayaa maada arka liyah laakiin hadalku ku sababtu daba dhigay liyah tadiibiya la sawaab inaad xaqa garataay waxay ku salaysan tahay leeyihiin asuna mantiqi iyo cilmi kalaamka taqaano saxaabadii nabiga iyo taabiciinti iyo ilaa xilligii maamuun laga soo gaaro laba boqol iyo xoogay ahayd labadii qarnigii hore falsafadii mantiq lama aqooniyo kitaabyo sunna intee la bartay waxba laguma hanuuni jirin miya marka aqwaashaas baatilka oo kaleete akhbari laftiisu laysa lahu wasmin fii cilmi sharci nafsu cilmiga shariicada iyo masaa'ilka cilmigii wax miisaano muctabar oo qiimaa kuma laha inta manduumada iyo mukhtasaraad yar oo fiqi maalika uu ka qorqoray iyo iyaga laftoodu aan fuqahada maalikiyada agteeda wax miisaana aan ka sii lahayn saasoo kaleeto marka mashhuura saxiixadiisu wax qiimala maaha imaamu shaafici baa waxaa la yidhi raximah allahu tacaala nimankan cilmulkalaamka barta maxaad dhihi lahayd wuxuu yihi xukmii fi ahlilkalaami anigu waxaan ku xukumi lahaa in la soo qaado oo la garaaco oo daasadaha lagu daba garaaco oo suuqa la wareejiyo oo wejiga loo dhaweeyo daamur laga mariyo وليرى هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام من كتاب وسنة من تكتب فلسفة بامبرين يلي سبعة بعد الجد كيسا دين تبع كتب تبع خلاف برا هيسا بغيرها الله سعر طريقه هلا يريتي durbaanka ha lagu dabagaraaciyo koobooyinka iyo daasadaha lagu dabagaraaco iyagana jeedan ha lala dhaco wejigana daamuriyo dambasa loo mariyo ha la yidhahda waa kuwan barakabeelayaashii saan baan ku xuqi walaawi imaamu shaafici raximahullahu tacaala imaamu shaafici saa yidhahda waxaa mufaaraqaadka ka mid a cajiibka oo fuqahadii shaaficiyaduna qaybo badan oo shaaficiga madhabkiisa haysanaa leh haddana falsafadii muqadasay ka dhigaan ama fakri raazi ha noqdo ama sayfidiin ilaamidi ha noqdo ama waxyaaba cajiib layaabka mufaaraqaadka aadka layaab ku leh ka mid tahay masalada labaad uu ka hadlay maaliku waxaa weeye inaan dadkii waxaa bartay ee mihrad iyo mihnadda ka dhigtay iyo kutubtay ku qoreen iyo madaahibtay ku saleeyeen toona aan la dugsaninun deris laga dhiganin saaxiibtinimadoodu waa dhib oo keliya la fariisigoodu waa fasaad keliya haddaba ha la fariisanin walidaalika aimada sunnadu markay halkaa ka hadlayaan qowluhu tacaala idaa ra'ayta aladiina yakhuduuna fii aayaatina faacrid canhum xataa yakuuduu fii xadiiin hayrihi ilaa wax kale ay galaan hadal la fariisanin kuwaas waxay culimmadeedu cilmulkalaamka ragga la soo gaaray waxay ku fasiri jireen nimankaa falsafada bartay nimanka falsafada bartayna waxaa asaasiyaadkooda ka mida caqliyaadka ay barteen baa kala xoog badan kitaabka ilahi sunnada nabiga calayh isalaatu wasalaam waxay ku leeyihin hadday iska hor yimaadaanna caqliga iyo wixii kitaabka iyo sunnada ah iska hor yimaadaanna caqliga qawaacidda ka cilmulkalaamkaa laga hormarinayaa bay leeyihiin kuwa waa horaba maxad ka dooni aliji fi sharfi mawaaqifihi iyo azanjani fii sharxi lmawaaqif oo usuusha ashaacirada markay kaga hadleen masaladaas urahdeen qawaacidda cilmulkalaamka iyo kitaabka iyo sunnada qawaacidda cilmulkalaamka ka xoog badan oo lagaga kamidmaanta iyo ku dhaqan ka mudan baa wuxuu leeyahay wahuwa qowlu lmuctazilati wa jamhuuri اlashaacira waa iji oo ka mid ah iyo zanjani shaarixiisa oo ka mid ah كبراء الشاعرة وكبراء علم الكلام كلها عليهم وهو قول المعتزلة وجمهور الأشاعرة أشاعرة بدل كنا أساسا نقابناه ليه هذا الشافعي عن نعكاه كاهي إمام الشافعي أنا يستعد أنا أشعري وأن كاهي أشاعرة الله فريسي جدا اللي يسجد بيا وأن من كعقائد جدا كسر أيضا الله فريسي ولا اللي يسجد بيا وكتب تلو يمشي جدا كتب سبعة آخر فشيء اللي يسجد بيا صارت وعلم الكلام كي يمريه يسوي نبغى مع السلام وكيل حديث البخاري ورمي وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه مثل الجليس الصالح صالح والجليس السوء كحامل المسك ونفخ الكير من في عن هذا الله فريسته يمين هذا الله فريسته حالا متهي من من عذر إيمين يا الله فريستي أو عذر وطا يا من من برتم يا بوفنا يا الله فريستي منك عذر كوطا ما عرف عن بعد كهدي أما وكسين بقى أما وكيبسن كان كلاك فريسي جيسي قيق قرمون وصوبحه iyo dabka duurduurayo maraya kaa guba inaga hadda boofinkii garan maayaan ayadoo magaaladii waa ninkii alxanlaad fadhiista wey maaha wax lagu alxamayo maarta biraha lagu alxamayo hadalaad fadhiisata qiiqa iyo biriyo kaa gubtu baad ugu tegi marka ninkii alxanla ag fadhiistay iyo nin cadarla ag fadhiistay baad isu tihiin nin kutubtan sunnada dhegaystay iyo nin kutubul ashaacira dhegaystay iyo caqaayidoodii kani wax qaab daran ood ka maqasho iyo abaryaha iskaa gubo oo caqiidadaadiyo iskaa waswaasiin baad ugu tegi kana wax khayr leeya kitaab iyo sunniya aadiyo xadiid aad maqasho iyo ariiqii xaqoo lagu tilmaamaad ugu tegi saa darteed la fariisigoodi wuxuu noqonayaa sidaa lagaaga ilaalinayay sidii abu daawuud iyo tirmidi iyo keyrkood werinaya xadiidkii abi hureyra radi allahu canhu waardaahu almaru calaa diini khaliiqihi qofku qofkuu saaxiibka leeyahay buu la mabda yahay fanfir axadukum ilay falyanfir axadukum man yukhaalil qofku qofkuu saaxiib ka dhiganaya iska ilaaliyo saa darteed suxbadaadu waa inay noqoto ahlul aathaaro ka xaamililmiski ah waa inay iska ilaalisaa cilmulkalaam iyo culumtiisi iyo kutubtiisi iyo dhexgalkooda iyo barashadoodaoo ka naafikhilkiiri ah taasaa isaga ilaalisa wey saa darteed waa xafid mubaiy rag lamidi baab waxay u sameeyaan baabu taxdiiri min suxbati wa mujaalasati qowmin yumriduuna alquluuba waxaa la isaga digayaa in lala saaxiibo ama lala fadhiisto dad hadalkoodu uu qalbiga iyo caqiidadaada jiro gelinayo wasaas kugu beeraya oo usuul waxaa lagu aqriyi caqiidada saxdaa waxay ka bilaabataa horta ilaahay inaad ka shakido inuu jiro waan soo marraynaas markaad ka shakido inuu jiro waa inaad daliil u keento waan soo sheegnay nin yidhi kun daliil baan ilaahay inuu jiro u hayaa markaasaa waxaa lagu yihi kun shaki baa ku jiro kunka daliil aad ku daweynaysa ilaahay inuu jiro maadood iyo kun daliil raadin u baahan wax fikirkii iyo cuqusha badaaheeda lagu garanaye waxa waxa u raaraadinaysay asaaska ayadaa shaki ah inaad ka shakisanayd markaad mid daliil u hesho oo shaki kalaa kugu soo baxayey kun shaki bay kula gaartay markaas kun daliil u raadisay laakiin dadka muslimiinta hadda banaanka haddaad u baxdo ilaahay jiritaankiisa ma wax dood iyo muran geliba taasoo wuxuu rabaa inuu isku qanciyo naftiisa ku qanciyo horta ilahay inuu jiro yaa u baahan naftiisa inuu ku qanciyo ilahay inuu jiro horta qofaa ku qanacsanayn soo ma waxay ku leeyihin may ilaahay baan u jiraan adilada ka faa'iidaysan waxaad ka faa'iidaysan hadda aanu kawada shaki sanayn taxsiir alxaasil bay noqon taxsiir alxaasilna qiimo ma laha saa darteed horta ilaahay jiritaankiisa yaqiinta waa inaad qalbiga ka saartaa oo shaki gelisaa shakiga kadib waa inaad daliil u heshaa waxaasay maanta o dhan kaa dhaadhicinayaan iyo ihbaatu saanic waxa la yidhahdo saa darteed usuusha aasaaska waxay ku leeyihin madkhalka cilmu lkalaam ama maaturiidi noqo ama ashcari noqo ama muctasili noqo ama jahmi noqo waxa dooni noqo cilmu lkalaama mar haddaad faraha la gasho waxaa lagu leeyahay asalku waxay ka bilaabataa ihbaatu saanic ilahay inuu jiro inaan cadayno inuu ilaah jiro seenu cadaynaynaa horta aayadii xadiis inooda aayadii xadiis waxaa rumaysta markaad rumayso ilahay inuu jiro ilahay inuu nabi soo diray kadib aad rumayso bal hadalka hadalkii ilahay hadal nabigu way rumayn doontaa halkaa lama gaarin ma dhoway dheheen waxaa ka sokaysa masaafo dheer maxaa sameeyaa ihbaatu saanic caqliga horta uman caqliga kuma jiro haa caqliga kusug ilaahay kadibna caqliga waxaad ku sugtaa inuu nabi soo diray kadibna caqliga waxaad ku cadaysaa nabiga warkiisa in la qaato inay sax tahay oo qasab tahay markaa kadib warka nabiga iyo aayadii xadiidka soo dariisho ninka goormaa leeyahay aayadii xadiid waa hadda ma lasoo islaamayo wax walba lasoo qira aayad xadiid leeyahay soo maaha waxay dhaheen nin intaan halkaan baad soo gaari inta ka horraysa ayaa xadiid waxba anfici maayaan saa darteed alaslu huwa alcaqlu isbaatu saani saan u sugnaa kullu wuxuu ku leeyahay wax kastoo makhluuqihi waa mutaay kullu mutagayirinna waa makhluuq caalamkanna waa mutagayir marka caalamka dhan makhluuq weeye dheh waa ariiqatu isbaati saanico muqadimaadkii muqadima suqraa iyo kubraa iyo natiijadii waxay dhihi jireen waxba aynu ku mashquulina burhaaniyaadkoodii wey marka saa darteed inaad la fadhiisatay iska ilaali waxaad la fadhiisataa dadkay kudhihi kaa kudhihi qaala allaahu ilaahay baa saa yidhi qaala rasuulu llahi sal sl ilahi nabi baa saa yidhi qaala asaxaabatu baa saa yidhi oo waxaad qabsataa si hore loo yeeyey alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu qaala asaxaabatu laysa khulfun fiihi ما العلم نصبك بالخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي سفيه وقال بعضهم وبين رأي فقيه سوف هذا علم الكلام كعركورة مركي إلهي النبي قال يمين لإلهي ورهم مولي كذب حيري وعلم وحدقاته أنه ما عبد الله الله إن لا عابد بمثل الخوف من الله الله إن لقى عبصده وقلبي لقى عبصي الله يكترت وحلا مدأه وإلهي لقى عابد ملها وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تعالى يا وطريق الخوف طريق إله لقى عبسنا يا الله مر والحزن إلا مرقود والشفقات إنه أبقى قفك دفك قفك توسنان وياه يا والحياء من الله تبارك وتعالى إلهي إن لقى حشوده ولا سرقته لكن وحكى الله يا مالك رحمه الله تعالى صدح صدح أفرع الرموت بوكها لي كو إلهينا كبقه od noqoto qof ka cabsanaya amaa lagu ciqaabaa adduunya aakhara labadaba almidun dembigan haddaad samayso oo dunuubta uga tagto adigoo ka baqaya ilaahay cadaabkiisa waa ariiqa ugu wanaagsan ee qofka naftiisu aanay marnaba ka maarmi karin inay ka cabsato rabbigeed oo waxaan tidhaahda falkan waa lagula xisaabtami waana lagu ciqaabi markay cibaadada samaynaysa waa inay baqdaa wuxuu ka baqay haddii cibaadada sayahayd ula iman waayo ajir iska daayo in dembi loo qoro oo salaadii ilaahay heyrkii ikhlaaska hadduu la iman waayo ama sidii nebigu ula yimid ula iman waayo buu ka baqayaa inuu ula iman waayo ka baqayaa hadduu isiraad waad ula timinna ama wuxuun kaa dhiman yahay buu ka walwalayaa dunuubtiiyo macaasidu galayna wuu ka baqayaa had iyo goor dib buu isu weydiinayaa dembigii aad samaysay ilaahay ka towbad keentaya talow toobadaadii ma la aqbalay amay kaa daba timaadaa ama dembigii lagu qabsaana waa ariiqulambiyaai wey oo qiyaamada xadiiu shafaaca markii lainooga sheekaynayo waxaa laleeyahay aadam oo ilahay ka toobad aqbalay ilahay muxuu yidhi aadam fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaatin fataaba caleyh waa laga toobad aqbalay soo maa haddana qiyaamada markii la tagaa muxuu dhihi inii dalam wuxuu leeyahay ina rabbii qad hadiba alyawma hadaban lam yaqdab qablahu milahu walan yaqdaba bacdahu milahu aniguna geella ii diidayaan waa cunay tii baan ka baqayaa maanta walow bacda tawba qofka muslimkii dembigan khalaas waa ka toobatay dembi soo xinaya maaha tawaaba in la aqbalay yaa warhaya nabi muuse isagoo ilaahay arrintii ninkii feeray kadib nabi laga dhigay buu haddana markii shafaacada leeyihiin buu wuxuu leeyahay nafaa laga idmin baa waa dilayo kuma dhici karo waa nabi ibraahim ambiyadiisa hadday yihiin inaguna min baabi awlaa wey ilaahna qur-aankiisu wuxuu nagu yidhi innahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraati wayadcuunana ragaban warahaban rabbigood inay ka baqaan muslimiintu ay ka cabsanayaan in badan buu qur-aanku inoo sheegay haddii lagu yidhaahdo ilaahay cabsi laguma caabudo ilaahay ama waxba kama cabsanaya naar naar nin waxoogay kitaab gaablow oo darajo yar oon dabaqaadka sarsare gaarin baa naar ka baqa anu ilaahay uma caabudaya janno inaan helo naar inay naarka cabsigeedna xumaatiya macaasi ugama tegayo aniga waxaan ilaahay u caabudayaa ilaahay daatadiisaan caabudayaa naarna kama cabsanayo jannada kama rajaynaya ariiqul ambiyaai maaha ilahay ahlu jannaha aayaddan uu ku tilmaamaan soo sheegnay innahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraati wayadcuunana wayna caabudi jireen ragaban wa rahaban iyagoo rajaynaya jannada ciqaabna ka cabsanaya marka saa darteed ilahi subxaana watacaala wuxuu ina baray markaan caabudayna bayna alrajaai waalkhawfi masaladan horaa hoos hadallay waxaa kaloo qofka laga rabaa walxasani inuu ka murgo oo ka tiiraanyoodo dunuubta iyo macaasiduu sameeyey uu ka walwala had iyo goor ama lagu qabsadaa waxaa kaloo loo baahan yahay washafaqaati caqar bixruuxin lilaakhariina isaga keligii ma ahane qof kastoo dunuub iyo macaasi sameeya ama cibaadiya faraa'id lagu lahaa wuxuu uga baqayaa inuu sidii laga rabay ula iman waayo agtiisa qof aanas iyo daliil loo haynin oo isagu daaqadahoo dhan gudbay oo laleeyahay jawazalqantara waxa la yidhaahdo waa dhaafay siraadkiiyo agtiisa dhaafay oo isaga agtiisa ahlu janno ka ah ma jiraan laa sheekh dariiqaan jirin walaa weli fulaan baan jirin haddaan aayad iyo xadiid loo haynin hebel waa ahlu janno leh waxa uu leeyahay qofkaasi waa fiicnaa hagu fiicnaa laakiin waxaa looga baqaa wuxuu noqon doona hadduu nool yahayna war looma hayo hadduu dhintayna wuxuu ku dhintay ilaahay kuga kelma annaga war uma hayno hadduu xun yahayna wuxuu uga baqaa xumaatada isagoon ka soo noqon inuu ku dhinto sidaa ku tago waalxayaa'i min allahi tabaaraka wa tacala xayaa iyo xishoodka iyo sirrigtu waa inaad qofku uu ka iska ilaaliyaa in ilaahay uu ku arka meeshii uu ka reebay ama uu ka maqlo eray uu ka reebay nabiguna alai slam wuxuu ku tilmaamay iimaanku markuu yidhi bidcun wa sittuuna ama bidcun wa sabcuuna shucbatan waalxayaat shucbatu min aliimaani sirriigta iyo xishoodka mar kale waa kii nabigii lahaa ninkii walaalkii oo xishood baniga war waxaan xishoodka badan muxuu yahay ka reebaya markuu arkay waa kuri wardaa ninka fa ina alxayaaa min aliimaani alxayaau laa yaatii ila bikhayrin waxaan wanaag ahayd ma keeno qofku haddaba qof xishood iyo sariig iyo sharaf ilaashishi sharaf ilaalin iyo anshax wanaag mujtamaca ku dhex joogo inuu noqdo rabbina ka xishoodo addoommadiisana ka xishoodo arrin layna faray weeyo waa mawduuc baab gaaroo culimmadu kutubbay ka qoreen alxayaa kuwa kutubtaan ka qorinoo kutubtooday baab ugu sameeyeen baabulxayaai xishoodka iyo sirigta in la ilaaliyo waxdar ka digtoonow an tajlisa inaad la fadhiisato maca man yadcuu qofka ugu yeerayo inaad la fadhiisato ila ashawqi waalmaxabati ilaahay in loo hiroobo jacayl nooc gaara laga hadlaya ee la jeclaado waman yakhluu qofka la gaar noqda maca annisaa'i haweenka wa ariiqi lmadhabi jidka bannaanbaxa iyo dibatagana iska ilaali fa ina haaulaa'i kullahum kuwaa dhammaantoodii cala dalaalati baadi way ku sugan yihiin ereyo sarbeebaa ku jira meeshana in wax la caddeeyo la diidaya masaladan waxaa laga hadlayaa qodobkani iyaaka watasarufa almunxarif wey suufiyada leexatay iska ilaali suufiyada waxaa kamida usuushooda waxa la yidhahdaa ashawq waalmaxabatu oon kitaab iyo sunno midna ku salaysnayn wuxuu ku le ilaahay baan jeclaanayaa laakiin sidaan u jeclaan marka aad tiraahdo sida kitaabka iyo sunnada maaha diinteennu ilaahay jacaylkiisa waxaa loo jeclaadaa in jidkiisa la raaco nabigana waxaa loo jeclaadaa calayhi salaatu wasalaam in jidkiisa la raaco wuxuu samayn jiray in la sameeyo wuxuu jeclaan jiray la jeclaado hadiyo goorba inaad magaciisa maqasho wixii uu yidhi aad dhegaysato aad jeclaato oo meelaad meeshaa ugu jeceshahay ay noqoto meel nabiga aqwaashiisii iyo afcaashiisii lagaga sheekaynayo oo kitaabka marka aad soo marto wax yar marka aad socoto haddaad qaala allaahu iyo qaala rasuulullaahi ka weydo aad sisi dareento soomaaliya waxaa la yidhaha kitaab baa la bilaabay masaajid baa laga bilaabaa la yidhi nin baa iska dhegaysan jiray markuu rabay dhegaystay buu abu hureyre waaye shuu kitaabku faysta can abi hureyrata buu maqri jiray weligii waad biyuhiibo kitaabka meesha lagu akhriyo waan ka shakisanahayo waan ka shakisanay maxaa kaga shakaday toddobaad beenood fadhiya can abi hureyrata weligeed maqal buu uu kitaabka wax ku jira wax malaynaya waxaa ninkaasi ag fadhigu iska ag fadhiya abu hureyre waa ninka ugu badanee saxaabada xadiisa nabiga weriye alayhi salatu wasalaam marka abu hureyre abu hureyre saxaabada dhegtaad ka baran axaadiista nabiga marka waa weeshi ama ama adigu baro ama ha baranin laakiin waxa aad dugsanaysee dariska la tahay dhegtaada ku dhacaya qaala allaahu wa qaala rasuulullahi wey waxa aad ku dhaqmaysana ilaah iyo rasuulkii waxay yidhaahdeen wey erayadaad aqriyaysana ilaahay baa ina farow soo dejiyey rasuulkaasaa yidhi wey sala allahu alay ali wasalam jacaylka ilaah iyo nabigu jidkaasaa loo maraa qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum ashaqu walmaxabada tasawufku taas ma aha wuxuu ku leeyahay waa jacaylka ilaahay qalbiga inta aad geliso horta inaad wax walbaba adduuni diindiya iyo diinba inaad kaga mashquulsho wey wuxuu ku leeyahay inaad fadhiisato ood halkaa fadhiisato keliga mugdiyo iftiin midkaa deeri fadhiiso wilee meel ayna indhaha wax kale intay qabtaan ku mashquulinaynin baa fiican halkaa intaad fadhiisato ilaahay jacaylkiisu waa qalbigaaga waxaan ilaahay ahay inuusan soo gelin kitaab qur-aan haddaad kala furto ilahay jacaylkiisa waad ka mashquushay axaadiid baan aqriyay haddaad tidhaahda waad ka mashquushay salaad haddaad u istaagto rukuuc iyo sujuud iyo arkaanta iyo ilaalinteeda ee maskaxdaadu raacday iyo atixiyada akhrintii faatixada aqri waa inaad la socotaa waada rukuuci waa inaad la socotaa waa sujuudi waa inaad la socotaa waada taxiyaatan waa inuu qalbigaagu jooga waada atixiyadkan la socotaa waa inaad ragcadaha kuu tirsanaadaan saadan u saawiin waxay ilah waabad ka mashquushayba alfanaau fi lmashhuudi can shaahidi wey ilaahayna inaad ku maqnaato wey laa ahayd ha akhrin walaa xadiid ha ku mashquulin walaa kitaab fiqhi ha soo qaadin walaa salaad hagaagin halkaa fadhiyo markaa inaad yar maskaxaadu daada ka baqdo ilmaha isku qabo maxaad ku mashquulsan tahay qalbigaada ilaahay baa ku jira ilahay qalbiga wadka jacaylku iyo maxabada iyo shawqu waxaa weeye shawquna waxaa ka mida markii dambe waxdatulwujuudka markuu la galay inaad u hilowdo wey shawqu inaad u hilowdo ilaahay inaad ku biirto ka mid noqoto ilahay inaad ka mid noqoto inaad u hilowdo inaad manaasibtii aad muqabaa marto aad mujabaa marto aad darajaadkii waxaa sii dallacda sii dallacdaba alwaasilatiyo adduunka o dhan baa taalacsiimaakudhihi adduunka o dhan baan taalacday buu yidhi ka khardalatin isagoo lamid ah miro yar calaa xukmi itisaali markaan ilaahay kamid noqday adduunyada o dhan ba halkaasay usoo fariisatay bui ilahay diyo lagu wada arka xukm ahaan saasoo kaleetaan gaaray bui calaa kulli xaal manaaima manaqad ugu qoranta marka shawqa iyo maxabada la sheegayo waa shawqaan camal wadanin oon cilmi in la barto wadanin oo asaasiyaadkiisa laga dhigay qur-aanka barashadiisa iyo akhriskiisu iyo sunada barashadeeda iyo akriskeedsiiyo kala saarka wixii suganaya waxaan suginin maxabadii ilaahay bay kaa mashquulinayaan wey haddaba maxabada noocaasa iyo maxabada leh qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii iraaca aniga oo jidkaygii mara labadaa isku mid inayna ahay waa garanaysaa idin kale marka qolada aan kitaab iyo sunna raacin ee maxabaa l maxabadii iyo shawq ilalmaxaba iyo ilallaahi iyo ka sheekaynaya jidkii diintana aan haynin kuwaa iska ilaali buuri waa qolyaha duurgaleeye marka dambe waxaa lagu leeyahy adduunyo o dhan horta iskabadbaaq kitabka quraanka dad waxaa weeye ilmaha baad lahayd waad carruur lahayd waad waalid lahayd waxaa waa adduunye iyo maalayacnie ihtimaamaadkaaga iyo waxaad ka fikirayseena kuba soo darmani ilmuhu ha gaajoodan gaajaha u dhintaan waalidka hadda yacma hadduu rabo ruuxaas o dhan iska daa iska badbaaq maxaad ka sheegi waalid qur-aanka iyo sunadiina waxaa ilahay jacaylkiisa kaa mashquulinayaan ilahaasoo kii faray maaha waalidka in baari loo noqdo waalidka ixsaan in loo sameeyo waalidka xaqiisa in la guto ilmaha waajibaadka iyo xaq kugu lahaayeen kafaa bilmari ifman an yudayaca man yaquutu sunagu ma dhihin waxaa dembi ugu filan dadkii diilka kugu lahaa oo aad dayacday adoo awooda saa darteed waa aragtan intuu iska doobto wuu iska dhaqaaqaa inaga meel kale maadi suufiyadee miyaad wuu iska dhaqaaqaa oo khaliif buu iska noqdaa oo xerahaas uu iska raacaa oo uu iska wareegaa ilmihii waa baabeen waalid buusan dan ka lahayn midda kale waa aragteenoo nimanka saa u orda waxma bartaan alkoodii barta way ku arteen waxaaba ka dhaadhacsanba dariiqii saxdaha ee jacaylka ilaahay qur-aanka iyo sunnada kaa mashquulin waalid iyo weligaa dhashada waxbaha ku farin adduunya o dhan iska daa diin oo dhanna banaanka ka mar qalbiga ilaahay ka jeclow waa jaahil marka see ilahay u jeclaanayaa suule ilaahay waan jeclaanayaan qalbigu ku haynaya buu marka dambe sawiran isaga shaydaanka u sawira isaga laftiisa ilahay inuu ka mid noqdo calaa xukmi itisaali buu ku dhihi marka alwaasil aan gaaray waxaad gaadhay meeshii xallaajiya ay sheeganayeen badda hore usoo tilmaano kale aad gaartay marka kuwaa iska ilaali waxaa kaloo dabeecada kamid ah waxyaabaha ay ku inxiraafeen waman yakhluu maca annisaai iyo kuwa naagaha keligood aan maxaarimtoodii ahayn haweenkay qabeenna aan ahayn keligood meel la jooga sheekhaa loo tuutuujinaya la duugayaabaad maqli sumay arki jirin saraggii dareeqooyin lamayna soo dhaqmiyiku sheekhu wuu joogaa maalinba dadkaa magacaada reer buu iman ziyaaru ururinayaa reer buu iman gabadh baa loo gooni duugta maxramkiisii maaha walaashii maaha xaaskiisii maaha way u diidaysaa maanta wacaa oo dhan waxaa laga yaabaa weliya baadiya la joogaayo waa guri mugdiya aba markaa wixii ka dambeeya ani kuma dhihin waxaa kaloo ka mid a waa ariiqa almadhabi masaladan si kalena waa loo sheegaa ariiqa almadhabi waxaa la yidhaahdaa musaaxabatu lmurdaani meeshii gabboosay gabdhaha wilayyo yaroon weli gar bixinin oo xoogay hana qaaday inay lakalakaxaysto oo lagu lamaanaado oo hoosta lagu wataay arintaa arrintuumalawey haddii wiil yaroo raggii waaweynaa u ka cararay waxaa khaadir u ah oo hadiyo goor ag jooga oo gacan yaro u ah oo labadooda keliya isku soo haraan had iyo goorba wuxuu daydayaa wiil yaroon gar ka soo bixin oo hadda soo kacaya halkaas maxaa ka muuqda khidmadiiyo adeegii iyo ixtiraamka garashadiisa ninka weyn baa kaga khibrad badan oo ka yaqaana waxaa raggii waaweynaa loo cayriyey weliyo wiil yaroon garbixisaana hoosta loo soo gashaday galabyadii meelahan laan iyo rag dariiqooyinka madaxda wahaa laga tiriya waa taqaanaa baa layidhi waa taqaanaa manumareed waa dariiqa madhabkaa ka hadlayay akhiiran rag badan baa dariiqa intay galeen baa iyagoo fi fal daboola samaynaya la arkay ficlu qowmi luutin baa loo jeedaa nabiga soo labadii xadiidkiisa ma xasuutaan kaana idaa dahaba almadhaba abcada hadduu banaanka u baxo way meeshii la tegi jiray hadduu tago baariiqa almadhabi jidka banaanbaxa in ereyga afka lagu dhuftaa la diidayaa oo shareecadana waxayna bartay ereygu ujeedadu ma aha lafdigaad ku dhawaaqday ee nuxurkaad ka hadlaysay in la fahmo wey saas darteed ereyada qaarkood oo afka lagala sariigtaa jira soomaalidin hore waxay u yidhaahdeen hooyadaada uur bay leedahay iyo way riman tahay afku kala roon soo ma shareecadeennana waxayna bartay laa taquluu raacina waquluu ndirna laa yaquulanna axadukum khabisat nafsii walaakin liyaqul laqisat nafsii macnahaan waa isku mid laakiin ereyga dhigitaankiisa kala duwan waxaan waa malab iyo maxaa la yidhi dagaa u kala roon waa malab iyo ama xaar shinidhi ama mantaq shinidhi say u leeyihiin waxa waa xaral waa mantaq iyo waa malab waa isla nuxurku waa isla isagii saa darteed waxaa la rabaa had iyo goor dadka waxaad sheegaysa inay fahmaan laakiin ereyga aad adeegsanaysaay uu noqdo erey daboolan erey sharfeed cibaada muslimiinta waxaa lagu yaqaanaa marka markay ka hadlayaan waxyaabahan cawraadka iyo la xiriira kuwaasoo ajamihii ereygii carabigahaabay soo qaataan hadda samay maqal kutubteeninagu wada markay wax la qabanayaan yaqsilu dakar ku dhaqaya samay maqal ereyga deka waa erey caraboo lasoo qaatay mujtamaca soomaalida ereyadii magaca magaciisii haddii lagu sheego si u falxun yahay u falxumaan maayo laakiin gabad baa intu soo istaago wuxuu kuleeyay minhaaj iyo qaasim baan la qabayn markaasuu ereyadii laga xishoon jiray ereyadii laga xishoon jiray buu afka ku dharaarin nin wadaagii waa fijaasa maxaa kaa dhigay inoo tiraaday ku gaarsiin marka mualif waxaan uga jeeda wuxuu leey waa ariiqi almadhabi liwaaq buu ka hadlayaa iyo qolaan waxba xaaraan ka hayn baa jira qola weeyara intay soo dhawaysteen ee hoosta gashadeen markii dambe faaxisho ku sameeyey baa jira haddaad kutubu tasawufka akrido tabaqaadka iyagu ay qoreen awgeeyada karaamaadkood haddaa akrido liwaadkaa ka mid aha bay ku leeyihin qaarkood iyo kuwa intaan liwaadka isla samaynayaan suxuurtiiyo furinta muslimiinta ku difaacayaa ku leh muslimiinta furin lagu difaacada ku aragteen halkana ku siraysanaya wuxuu leeyahay waxaan adu zinay kuula muuqataa waxba ha eegin waa madfacaan tuurayo adaadiku akridaan mar waa fiicnaan lahay risaalahaiyo shacdirahan bilkhaaliq لثمان الصوفية الإيراني كله كسر أورورية طبقات الأورياء الكبرى عبد الوهاب الشعراني كسر أورورية المر لو آخر يا بدك واحد على أبدا مقر الله إذن إذن ولد يكون فكرين وحتى الرياء يكون رياء كذب غير مؤلفكم واعلموا رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إن كان بدك أمانته وحاولوا يري إلى عبادة سبيل عابدان ومن بعد ذلك انت كذب وحكوك الله بيستي على من شاء قفك يدعون بالإسلام وحكوك الله بيستي تفضلا منه إرادة قلت سوى رب سبحانه وتعالى هل كان حقا الله قد يدعى الدين تيقى شبه marka hore diinteenu dadka dhan ilaahay waxay amartay inay caabudaan yaa ayuha nnaas icbuduu rabbakum aladii khalaqakum yaa ayuha nnaas yaa ayuha nnaas yaa ayuha nnaas dadkoo dhan waxaa waajib ku ah inay caabudaan ilaahi uu yidhi wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ila liyacbuduun inaanay keli yeelaan oo igu caabudaan oo camal iyo qowl iyo ficilba igu caabudaan unbaa noo abuuray dadkan kadibna dadkii loogu loo abuuray cidduu doonana ilaahay waa ku galladaystay waa waafajiyey ciddii kalena maanu ugu kaalmaynin oo maanu waafajinin waa juz alimamu bilqadaai waalqadar alidlaalu waalhidaayatu la yidhaahdo hidaayada ilaahay inay gallad isagu galladaystay ee tafadul tahayna bal illaahu yamunu calaykum an hadaakum liliimaani wuu ku galladaystay horena waan u soo marnay walkafu in laga reebtoomaa loo baahan yahay can xarbi caliyin wa mucaawiyata wa caaishata wa talxata wazubayr dagaalka iyo khilaafaadka asxaabada dhex maray inaad iska ilaaliso iyo man kaana macahum dadkii la jirayba walaa tukhaasin fiihim haka doodinoo dood iyo muran ha gelin wakil amrahum ila allahi tabaaraka wa tacaala arrintooda ilaahay u tala saaro fa ina rasuula llahi sal slam qaala yidhi iyaakum iska ilaaliya wa dikra asxaabi saxaabadeed inaad sheeg sheegtaan wa ashaarii dadkaan xididka la ahaa iyo wa akhtaani seediyadi saasuu nabigu yidhi calayh salatu salaam kani xadiid maaha sheekhu waa xadiid buu yidhi laakiin wax jira maaha xadiidkani xadiidaan jirin oo beena weeye sheekh naasirna raxima allahu tacaala silsila daciifa saddex kun lix boqol iyo kow buu kaga hadla iyo meelo kaleba laakiin saxaabadiisa inaan waxba looga sheegin nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa ina amray laakiin ereyga ashaari waakhtaani nabigu inuu yidhi baan wax sariiraatoona lahayn ah laakiin ashaarta iyo akhtaanta halka la sheegaya khatanka hadda meesha la sheegaya ku jiraayey waa mucaawiya mucaawiyan wuxuu ahaa mucayat ibn abi sufyaan ummahaat lmuminiinna waxaa ka mid ah ibnu xabiiba binta abi sufyaan baa ka mid ah waxaa kaloo ka mida asaartiisa nabiga cali radi allahu canhu oo faatima qabay haddaba nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo zubayr zubayr ibn cawaamna oori walaal bay ahaayeen zubayrna wuxuu qabay asmaa binta abi bakr nabiguna wuxuu qabay caaisha binta abi bakrin radi allahu canhum jamiican arrinta dagaalkan uu tilmaamayaay waa dagaalkii ka dhacay laba meelood jamal iyo sifiin dagaaladii dhacay weeye guud ahaan ama xooga wuxuu tilmaamay yowm ljamalna caaisha iyo talxi iyo zubayr baa ku jiray talxiyo zubayrna waa kay ku geeriyoodeen caaisha radi allahu canha qeybuljamel loo bixiyay ritii boqonta la gooyey ee madiina lagu soo celiyey nabiguna hore usii tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dhacdada saabig inay dhici doonto caliya caliya mucaawiyana dagaalkii sufiin la isaga hor yimid weeye muslimiintu waxoogay dhibaatada iyo dagaalka kuway dhex maray si kastaba ha u dhacdee in dhibaatooyinka ay dhici doonaan dagaalana la ysugu iman doonaaye nabigu hore usii tilmaamay calayhi salaatu wasalaam wamaca daalika uu sidaa u sii ogaa buu wuxuu ka hadlay saxaabadiisa markii laga hadlayo inaan la dhalecaynin inaan la caayin oo wuxuu nabigu alay sl laa tasubuu asxaabi laa tasubuu asxaabi asxaabtayda ha caayina wara caayina fahuwa aladii nafsii biyadihi low anna axadakum anfaqa mila uxudin dahaban maa balaga mudda axadihim walaa nasiifahu saxaabada dawladan ku dhaartaya haddaa buurta uxudoo weyne madiina ku taalaad aragteen oo kale dahab aad bixisaan koobo ama koobo hafkeed iyo barkeed uu saxaabi bixiyo ajirkeeda ma gaari kartaan waxaan soo marray inuu nabigu yidhi idaa dukira asxaabii fa amsikuu saxaabada abdilaa soo hadal qaadasho aamusa ka aamusa ha faragelinina haseedex waana qalad bay yeelanayaan laakiin qaladaadkooda ahaa sii qodqodina waxaa weeye fadligooda iyo qiimaha ay leeyihiin iyo halgankay diinta usoo halgameen baa ka weyn waxaas oo dhan marka saa darteed cudurdaar ha uga dhiganina inaad durtaan ooda caydaan ama wax ka sheegtaan waxaa kaloo qowli nabigu wuxuu yidhi in allaha tabaaraka wa tacaala ilaahay baa nadara ilaa ahli badrin raggii beder ka qayb galay ee saxaabada ahaa ee dagaalamay gaalana jebiyey geesaha ka dhiliyey buu eegayoo faqaala wuxuu yidhi icmaluu maa shitum waxaad doontaan sameeya fa innii qad kafartu lakum waan idiin dhaafay cali iyo talxa iyo zubayrna badciyi wey saddexda raggii beder wey iyo akhyaartii beder ka dagaalantay oo xadiidkaasu ku dabaqmaya marka waxa ay sameeyeenba faqad kafartu lakum ilahay baa u dhaafay ilahay haddii u dhaafeeda maxad ugu ceegeen ugu dhaleecayn arintan saxaabadii xadiidkana saxaabadana lacay laa tasub asxaabiina risaalo waxaa jirtaa la taabacay aad ibn xajar xaafid ibn xajar uu ka qoray oo turuqdiisi iyo saxaabo laga wariyey kusoo ururiyey ninka la yidhahdo waa diin ilmaqdisi ee mukhtaarada lehna risaalo wuxuu leeyahay uu qoray annahyu can sabi asxaabi saxaabada in la dhaleeceeyo wax laga sheego inaad la isaga digay ninka la yidhahdo alxaafid ibn shahiin alxaafid ibn shahiin la yidhahdana kitaabkiisa sharxi madaahibi ahli sunnati halka mujalada laga helay kitaabka inta kale mafquud waa lala yahay dhammaantii fadaa'ilka saxaabada wey waa mujalad ilaa lix shan boqol oo beeta safxadooda imaamu axmed kitaab wuxuu qoray la yidhaahdo fadaa'ilu saxaaba rag badan oo culimmada ka mid ah kutub ciwaanka iyo magacaale qoray in badanna ka digay oo ka hadlay in saxaabada wax laga sheego mara horena masalada wayna soo martay haddaba dagaalkii jamal iyo sifiintoona saxaabada wixii dhex maray haddii lasoo qaada ka gaabso muran wax dhexgal wixii ka dhacayna ilaahay iyagay u taallaan dheh ilahna wuxuu noo sheegay reer beder in loo dhaafay baycatu ridwaan dadkii ahaana in loo dhaafay oo la yidhi facalima maa fii quluubihim faanzala asakiinata calayhim waataaban fatxan qariiba ka hor marka lasoo yihi laqad radia allahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajarati qole ilaahay kaba raalli noqday adi dhaleecaynteeda wax ka sheegooda maxaa kugu wata waynu u soo noqon doontaa masaladaas mar kale markaasaan insha allahu tacaala wax intaa ka badan saxaabada cayayada haddii wax laga sheego iyo duritaan